أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد إن شاء الله تعالى أنت سدحدان أسبوعة وحان دراسين دونا إن شاء الله تعالى تفسير سورة الإسراء كهف أنت أن كقارن إن شاء الله كقارن دورنا أه ولجددنا أن وحوي أولا qofka daalibulcilmiga meel walba uu joogo safar iyo socoto iyo hadduu nagu yahay inuu faa'iideysto wixii culamaa marka uu ka faa'iideysto wuxuu faa'iidey karana uu faa'iideeyo marka awalan inaan wakhtigeenna uusan faa'iido ka marnaanin oo annaguna aan wax faa'iideyno dadkii maaragtay nala midan waxaan u faa'iideyn karno aan u faa'iideyno haaniyana waxaa weeye mashruuc kolley waxaan weday inaan tafsiirka oo dhan aan duubo annagana cilmi naafica oo maaragta nooga dhigo marka insha allah maadaama ilaahay furso i siiyey inaan nairobi ku nagaado insha allah ilaa bis shan iyo labaatankeeda ayaan jeclaystay marka inaan wixii aan faa'iideyn karo walaalaha inaan maaragta u faa'iidano dhammaan wada faa'iidaysano marka nasiib waxaa u hesheen suurat lisraa iyo suurat lkaaf insha allahu tacaala suurat lisraa aan bilaabeynaa awalan suuraddaani darsigana waxaan akri doonaa insha allah caawa axada sniin talaado arbaco khamiis usbuucan intaasaan akrin doonaa jimcada waa nasanaynaa haddana sabti axad sniin talaado arbaco macnaa usbuucii shan habeen ayaan akrin doonaa insha allahu tacaala suuraddan marka suurat lisraa waa suurad aada iyo aada u weyn waa suwarka makiga ah suuraddaani marka waxay aada u taabanaysaa oy soo khulaasaynaysaa tacaaliimta islaamka iyo usuushiida muhimaadka hadday noqoto xagga tawxiidka faraa-isha waaweyn maanta ma arkaysa iyo manhiyaadka waaweyn faraa-isha waa tawxiidkii birulwaalideynkii ma garata cadligii maanta ma arkaysaa in la isfaro ixsaanki iyo qaraabo xariiriska iyo waxyaalahaas oo dhanoo muhimaad ka mida iyo manhiyaadka waaweyn in la iska reebo manhiyaadka shirkiga ugu weyn alqatl bikayri xaq zinadii maaragtay miisaankii oo la nusqaamiyo qofka oo iska hadla oon carabkiisa xifdin wuxuu og yahay iyo wax kale ka hadla waxyaalaha wada muhimaadka ay ka hadlaysaa marka suuraddu usuulu diin alislaam meeshay ku jirtaa waxay kaloo aada u tanaabulaysaa radinta gaalada in la radiyo shirkiga oo ilaahay subxaana wa tacaala u sharig yeelayaan iyo asnaamta waxay caabudayaan oo dur iyo nacfi ay ka rajaynayaan waxaas ayaa dagaandigada laga dhigaya waxaas inaan waxba ka jirin waxaa kaloo suuraddu haddana bacigay inkirsan yihiin ayaa ilaahay subxaana wa tacaala bacfiga inuu jiro oo xaq yahay ayuu alle si cajaa'ib badan u burhaaninaya oo caqliga iyo cilmiba ah allah subxaana wa tacaala shirkigana allah subxaana wa tacaala waa ibdaalinaya waxaa kaloo suuradda aad loogu radinayaa reer bani israa'iil oo nicmadii ilaahay u galay la xasuusinayaa uma nicmadaasina ay keenayso inay nabiga ay raacaan nabigiina inay beeninayaan badankooda ayaa muuqata marka allah wuxuu nabigeenna u sheegayaa subxaana wa tacaala oo ummaddana loo sheegayaa reer banu israa'iil dad fasaad badan inay yihiin oo adduunkan fasaadi doono mar walba ay soo kacaanba adduunka kharibi doono markaasna ilaahay ummad uu ku sallidi doono kibirka ka jijebisa haddana hadday soo toobad keenaan inay soo kacayaan haddana la kibir jebi doono ilaa aakhira ugu dambeeya oo qiyaamu saaca ay maanta muslimiintu ay la dagaalami doonaan oo iska dhaaf inay bini aadam ay ku dhex dhuuntaan xataa ay maanta ma arkaysaa geeduhu ay inkirayaan laa taquumu saacatu xadiidkii rasuulka calayh salatu slam saxiix ku yaallay xataa tuqaatilu yahuud xataa yaxtabiya yahuudiyu waraa'a alxajari fayaquulu yaa muslim haadaa yahuudiyun waraa'ii tacaala faqtul ila alqarqad geedka la yidhaahda maa marka fasaadkaas waa mid ilaahay subxaana wa tacaala uuna ogeysiyey inuu dhici doono laguna sajilay ummadaana la rabo inay ka digtoonaato ayaguna sidii reer bani israa'iil inaysan noqon midda kale makrigooda ay ka digtoonaadaano waxa ay la maadun yihiin inay ka digtoonaadaan suuraddu marka qisas badanay ka sheegaysaa qisadii nebiyullaahi aadam iyo sujuudiisii calaa kulli xaal macaanida suuradda ay ka hadlayso in hadda mid walba meeshiisa ugu tagna maahane wax la koobi kara maaha yacni maqaasidu shariica iyo maqaasidu diin oo dhan islaamku qaabkuu u socdo qofkii suuraddan fahma maanta ma arkaysaa waa fahmaya insha allah intii tabarteenna waa isku dayeynaa macaanida inaan ibraasino annagu mufasiriintii waxaas ma ka soo guurinayno iyo muxadisiintaba annagoon aadna u dheeraynaynin aadna u gaabinaynin suuraddu waxay kaloo kulansanaysaa xaadiso weyn oo dhacday oo ah nabiga calayhi salaatu wasalaam dheelmintii la dheelmiyey taasoo ah nabiga calayhi salaatu wasalaam ikraam iyo karaamayn iyo maamuus weyn ee nabigeena lagu maamuusi doono calayhi salaatu wasalaam waa ka sheekay doonaa isagana si khulaasaa markaan aayadaha fasirno bismi illaahi araxmaan raxiim magaca alle ayaan ku bilaabanayaa subxaanahu watacaala oon ku akhrinayaa qur-aanka allihii arraxmaani naxariistiisu bandeed arraxiimu naxariistiisu bandeed subxaana waxaa nasahan oo nasahaya marka waa mastar weeye yusabixu subxaan yacni unazihu llaha tanziih oo unazihu tanziihan yacni subxaan allah markaad leedahay tanziihan lilaahi w ilaahay baa nasahnaan u sugnaatay oo nas- oo nasahaya oo xumi oo dhan uu ka nasahaya xumi oo dhan alle haddii laga nasaho oo macnaha laga ilaaliyo oo laga dhowrana waxa weeye cagsiga waa in kamaal oo dhan iyo sharaf oo dhan allah loo sugo subxaana wa tacaala alladii allihii asraa dheelmiyey bicabdihi addoonkiisa nebi moxameda dheebi dheelmiyey leylan hanuun dheelmiyey xagguu ka dheelmiyey min almasjid alxaraami masjidkii xurmada lahaa ee masaajidda ugu weynaa waa xaramka oo dhan masjidka iyo agaarkiisa oo dhanba waa xaram ayuu ka dheelmiyey oo ashraf albiqaac ah ila almasjidi alaqsaa masaajidkii masjid alaqsaa la yidhaahdo ee fogaa ee nacnaasada labadan masaajidoo barakaysanoo masjidulmaka iyo almadiina xoogaa ka fog alladii kaasoo baaraknaa aan barakaynay xowlahu agagaarkiisa oo wax lagu barakeeyana waxaa weeye waa awal dhul barwaaqo ah waxa ka soo baxa jannat dunya waxaa lagu kaloo lagu barakeeyey ambiyada laga soo bixiyey iyo waxyiga waa meeshii mahjar ibraahiim ee ambiyada reer banu israa'iil ay ka soo wada baxeen waa maxaana nabiga u dheelminay cayaar cayaar maahana linuuriyahu inaan tusno min aayaatina aayaadkeena waaweyn inaan wax ka tusino oo cirkal soo arko oo jannadii oo soo arko oo naartii oo soo arko oo jibriil oo soo arko waxyaalo cajaa'ib oo soo arko ilaa nabiga calayhi salaa slam waa rasuul wey ummaddii waxba u sheegayaa marka culuum badan iyo waxyaalo cajaa'ib laha lasoo tusayaa marka biabi ummi sal allahu calayh wasalam innahu allana huwa samiicu waa ku maqlid badan weeye addoommadiisa aqwaashooda wuu maqlaya oo ninkii nabiga ku beeniyey calayhi salaatu wasalaam israha iyo micraajka lagu karaameeyey ma garata qowlkiisa waa maqlaya iyo kii rumeeyey albasiiru kii u jeedo axwaashooda ogwey qofka xaqaa'iqdaa beeniyo qofka kufriya xaadiثada marka suuraddu ay ku bilaabatay waxaa la yihahdaa xaadiثaة اlإsrاa nabiga calayه الsala slam dheelmintii dheelmintana micraaj ayaa marka ka dambeeya hadda israa walmicraaj tafaasiirtana way ka hadlaan muxadiثiinta way ka hadlaan kutuba siir iyo tabaarikha waa ka hadlaan kollay wax badan waa aada maqasheen laakiin bilmunaasaba haddii aan soo khulaasayno waxa weeye waxay dhacday isruhu horta wuxuu dhacay sida maaragtay qowlka ugu raajixsan qabla alhijra bisana hijrada nabigu intuusan maka u haajirin sano ka hor ayuu dhacay sababta marka loo dheelmiyey kolley waxaa ugu weyn salaadaha in lagu soo fard yeelo iyo sida allah uu sheegay aayaadkiisa waaweyn lasoo tuso waxaase meesha ku jirta nabigu calayhi salaatu salaam cahdigii makiga ahaa dhibaato badan buu dacwada oo ka soo maray aaday qoraysh u dhibtay u beeniyeen oy dacwada u gargaari waayey saas ay tahay haddana waxaa cudud u ahaa laba qof qof mu'min ahaa iyo qof aan rumaynin laakiin xamiye iyo ku daafacay qofka mu'minkaa waa zawjatahu dayiba khadiijat alkubraa khadiijada weyneed sharafta badneed ee nabiga calayhi salaatu salaam hiil iyo hooba la garab taagnad iyo dejin abu aalib asna adeerkiisu ahaa ma uusan rubaynin laakiin qaraabanimo ayuu ku difaacay labaduba wakhtiyaalka agteeda ayay maaragtay ayay dhinteen hadde guriga markuu takana khadiijaa nasin jirtay bannaankana adeerkiisa abu aalib ayaa difaaci jiray markii ay dhinteen gaaladii marka waa ay ku dhiiradeen waxyaale aysan markii hore inay nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ku sameeyaan aysan ku dhicin ayay ku sameeyeen oo dhibaatooyin badan ah waa kii daa'if aadmaago iyaguna soo dhagaxyeeyeen marka alle waxoo kacanamaa iyadoo la leeyahay dadka dhulka haddii ay ku dhibeen mala-ul aclaa iyo kor baa lagaa jecel yahay oo kor baa lagaa jecel yahay macnaheeduna waxawaaye ishaara inuu tacabkii iyo u dhammaaday oo dacwadii intisaar weyn ay helayso walidaalika wax yar ka bacdiba waxa weeye hijradii baa maanta ma arkaysaa bilaabatay reer ansaar baa rumeeyey waa la haajiray gaaladii sidii loola jihaadiyaba markii ugu dambey hadda waa kii maka laga qabsaday wey taasaa horta marka meesha ku jirta oo isruhu macno weyn ayuu ku fadhiyaa iyo qiimo weyn iyo faraj weyn uu ku fadhiyaa sida culimmadu ay raajaxaanna nabiga calayhi isalaatu wasalaam ruuxdiisa iyo jasadkiisa ayaa la dheelmiyey maka asagoo jiifaana laga dheelmiyey ama gurigiisa riwaayadka ama guriga umuhaani in adeer ina abi aalibed in adeertiisoo mu'minadahay ahayd calaa kulli xaal waxa weeye hadda waxaa dhici karta gurigeeda iyo gurigooda inay isu dhowaayeen adiga maka unbaa laga dheelmiyey fiidkiyaa la dheelmiyey malaa'igta ay u timid mika-il iyo jibraa'iil iyo marka hor inta la qaaday ayaa nabiga calayhi salatu salaam waxaa lagu sameeyey shaqu sadr in qalbiga laga jeexo wixii xuduudkii shaydaanka laga bixiyey laba digsi oo xikmad iyo iimaan iyo xilmi ay ka buuxaan ayaa laga buuxay sababtoo nabiga calayhi salatu salaam waxaa la rabaa waxyigan iyo dhibaatooyinkan iyo aayaadkan waaweyn inuu taxamulo qalbigan daciifka aho bini aadamkana waxaa laguma qaadi karo marka waa madad iyo cawn min allahi subxaana wa tacaala inshiraaxu sadrigay ka mid tahay alam nashrax laka sadr waxyaalahaas markii qalbiga laga buuxiyo awood iyo daaqo u yeelanaya himo inuu adduunkao dhan ou jiiro biabiwambi sal allau calayh wasalam marka macnahaasaa ku jira haddana buraaq wax la yidhaaha loo keenay waa daabad sida maaragtay axaadiidu ay sheegayso dameerkana wax yar ka weyn baqashana wax ka yar waana rukuubul ambiyaa waxaa la yidhaha nabiyullaahi ibraahim ayaa soo fuuli jiray oo ahalkiisa maka jooga umu ismaaciil iyo ugu imaan jiray isla markaas ay dafay haddana la celinaysa daabadiyaa la saaray waa daabo orod badanoo cagta maxay dhigaysaa meesha ilku wareertayga isla markiiba fii suxbati jibriil beyti maqdis ayay maaragtay ay la tagtay meeshii ambiyadu ay ku xiro jireen ayuu ku xirtay nabiga calayh salaam jibriil ku xireen halkaasoo marka laba ragco uu ku tukaday ambiyadana waa tujiyaa la yidhahda ambiyada inuu tujiyo waa jirtaa laakiin ibnu kathiir wuxuu leeyahay ma markii uu sii socdou tujiyey mase markii uu soo laabtay waxaa raajixsanuu leeyahay markuu soo laabtay inuu tujiyey macnaa isagoo samada laga karaameeyey oo ambiyadii dhammaasaan arki doona sii maray samaawaadka ku sii maray markii hadda uu dhaafay ambiyadii dhammeed oo ilaa sidratilmuntahaa meel aan la gaari karin oo gaaro allo u dhowaaday oo karaamadiisii fadligiisii ay muuqatay markaas soo noqodkii ayuu tujiyey isrihii markii uu dhammaaday micraajkii baa bilowday sida riwaayaadka oo waraysa jibriila la socday samo walba marka markay marayaan yastaftixuuna idan bay diilbayaan jibriil wuxuu leeyahay naga fura yaa waay waa jibriil yaa kula kaca muxamed ma la soo diray macnaha ma loo oggolaaday samada inuu soo fuulahaa samadii koobaad wuxuu ku arkay aadam calayhi wacalaa nabiyina afdal salaatu wassalaam aadam markuu arkay wuxuu arkay iyadoo mukullo xagga bidix midigta ay ka jiraan mukullooyinna maaragtay xagga mukullona ay midigta ka jiraan mukullona bidix markuu dhinaca midigtaa uu fiiriyo wuxuu arkaya wuu farxaya bidixa markuu fiiriyana waa naxaya marka jibriilaan weydiiye wuxuu yidhi mukusha iyo muuqaasha aswadada ka muuqata midig midigtiisa waa owlaadiisii farciisii dadkii wanaagsan oo maaragtay mutaqiinta ahaa wey dadka bidixda ka muuqdana waa owlaadiisii dadkii xumaa markuu midigta fiiriyo dadkii wanaagsan wuu farxaya bidix markuu fiiriyana wuu naxaya taasna waxaa la yidhaha waxaa laga qaadanaya qofka waalidkiisa inuu farax gelinayso cunugiisa wanaaggiisa ayna dhibaato usoo jidayso iyo tiiraanyo gelinayso ilmihiisa xumidiisa waa shay maaragtay dabiica wey waa uu soo dhoweeyey wuxuu yidhi marxaban bilibni saalix wanabiyi saalix wiilkayga wanaagsanow iyo nabiga wanaagsanow soo dhowaa rixladii waa sii wadeen sidii horey samadii labaad uga idan dalbadeen ibnu xajar halkaa munaasabuu ka sameeya wuxuu leeyahay aadam maxaa loola kulansiiyey wuxuu leeyahy meel bay iska shabahaano aadam jannada intii laga soo tuuray ayaa dhulka la keen meel qariib nabiguna calayhi salaatu wasalaam in dhulkiisa laga dhoofi doono ee markaa meel kale u haajiri doono halkaasna markaa uu diinta u ku faafi doono samadii labaad ciise iyo yaxya uu ku arkay ibnay alkhaal calaaqa u samey wuxuu yidhi iyagana reer bani israa'iil baa dhibay labadaas nabi marka isagana inuu reer bani israa'iil dhibkooda la kulmi doono kana intisaarsan doono sii saddexaad yuusuf oo ku arkay nabillaahi yuusuf iyadoo la yidhi shadruljamaal caalamkao dhan haddii la isku diro quruxdiis barkeedaa la siiyey waa kuu yidhi naagihii markay arkeen oy naagtii ku imtixaantay falammaa ra'aynahu akbarnahu waqadacna aydiyahunna waqulna xaashaa lilaahi maa haadaa bashar kan bashar ma ahanaa la yidhi in haadaa ilaa malakun kariim asagana xaafidku wuxuu u raadiyey munaasaba wuxuu yidhi nabiyullaahi yuusuf walaalihiisaa dhibay oo xaasidoo dhibaato u geystay sida nabigaba quraysh oo walaalihiisa ay u dhibeen ay maaragtay usoo bixiyeen markii dambena wuu ka gargaarsaday wuu iska cafiyey nabiguna markii dambe markuu u cafiyey uu yidhi maadaa tadunnuuna annii faacilun bikum maxaad u malaynaysaan inaan ku samayn doono qaaluu akhun kariim wabnu akhin kariim walaal wanaagsan iyo maaragtay odo dadka kalena hadda dhallinyaradana waa la walaalo dadka kalena haddee waxawaay ibnu akh u yihiin oo odayaasha macnaa adeer u yihiin markaasuu idhabuu waxaan idin leehi sida nabiyullaahi yuusuf u yidhi idhabuu fa antum tulaqaa walaalihiisa u cafiye ayaa idin cafiye samadii afaraad idriisow ku arkay ilaahay waa ku yidhi warafacnaa makaanan caliyan nabigana ilaahay subxaana wa tacaala makaano sare ayuu dejiyey samadii shanaad markii uu tegana wuxuu ku arka haaruun wuu soo dhoweeyey munaasabadana wuxuu yidhahdaa nabiyullaahi haaruun reer bani israa waa kuwii aada u jeclaa oo maaragtay nabiyullaahi muuse xoogaa shiddo yaraa ku jirta yacni ma garata laakiin nabiyullaahi haaruun waa latiifow ahaa soo maa marka waa ay jeclaayeen nabigana calayhi salatu slam qoomkiisa markii dambe maxabadiisa u soo noqday markuu lutfi iyo raxmad uu kula isticmaalay samadii lixaad nabiyullaahi muuse ah nabiyullaahi muusa markuu arkay uu soo dhoweeyey oo kor u baasay ayuu ooyey waxaa la yidhi maxaad u ooyeysaa waxaan ooyaaru lianna ghulaaman bucita min bacdi inan yar oo gadaashay la soo bixiyey yadkhulu min ummatihi aljanna akara mima yadkhulu min ummati ummaddiisa waxaa jannada ka gelaya in ka badan ummaddiidu inta ka gelayso macnaha nabiyullaahi muuse xaasinimo ma ahayne waxaa waaya reer bani israa'iil ayuu wuxuu la tamaninaayey khayrka iyo wanaagga ayakiina markaas waxaa weye way garan waaye taasu maarata walidaalika markii dambe oo salaadaha lufargale waa arki doonaa asagaa nabiga in badan la taliyey oo la naseexo oo yidhi ilaahay takfiif weydiiso asagana waxaa waaya nabiyullaahi muusa risaaladiisa iyo risaalada nabiga aad bay isu shabahaan sababtoo waxaa weeye labada kitaab waa labada kutubta ugu waaweyn kutub la soo diray waa labada nabiga ugu atbaac badan waa ambiyada jihaaday meelo badan ayay iska shaagahaan mid walbana dhibow soo maray dhibkiina ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka badbaadiyey oo nasr buu siiyey nabiyullaahi ibraahim ayuu samadii saabicada ayuu ku arkay isagoo dhinaciisa maaragtay dhabarkiisa ee baytulmacmuur ku tiirsan oo kacbada ku aadano maalintiiba sabcuuna alfa malak ayaa mar dambe uma soo noqonaya hadda nabigana calayhi salaatu ibraahim munaasamo badan baa ka dhaxayso waxaa weeye waa labada nabi oo ulcasmina kana ka mid ah uguna fadli badan ambiyada waxaa la yidhaahdaa waa labada nabi ee towxiidka ta'siiska iyo shirkiga la dagaalankiisa ugu badan biabiwambi sal allahu calayh wasalam halkaa markii uu nabigu calayhi salatu slam samaa-u saabica u dhaafay waa sii socday marka ilaa sidratilmuntaha geedda la yidhaahdo ayuu gaa oo halkaas uu sii socday geeddaas waxaa muntaha loogu magacaabay siday saxaabadu yidhaahdeen wixii kor ilaahay uu ka soo dhiibo malaa-igtu halkaasay kula kulantay wixii malaa'igtu ay waddo ilaahay loo gudbina halkaasaa laga gudbiya marka nabigu waa uu dhaafay ilaa uu ka gaaray xataa wasala ilaa mustawan samica fiihi sariif alaqlaam aqlaamta qadarka waxay qorayso looxul maxfuudka oo maqlay macnaa ilaahay u dhowaado subxaana wa tacaala cabsi u dhowaado riwaayada oo maaragtay maaragtay riwaayada oo oo nin oo anas ka warinaya oo maaragtay magaciisada waa iga maqan yahay wuxuu tilmaamayaa wadana aljabbaar fa kaana qaaba qowsayn aw adna alla u dhowaado subxaana wa tacaala halkaa markii joogto oo karaamadiisa nabigoo la muujiya meesha wuxuu ku arkay jannadii iyo naartii jannadii buu dhex galay waa arkay naartii waa arkay jibriil wuxuu ku arkay calaa suuratihi ilaahay uu ku abuuray subxaana wa tacaala ayuu halkaa u ku arkay adiga shantii salaadood ayaa lagu farad yeelay markii hore konton salaadood ah markuu soo dego muuse ula kulmo yidhi maxaa rabbigaa kugu soo farad yeelay konton salaadood wuxuu yidhi anigu reer bani israa'iil wax badan aan la tacaalay oon dacwada iyo khayrka maaragtay u bandhigay intaan in ka yar laba salaadoodaa lagu lagu imtixaano waana ka soo bixi waayeen ummadaadu waa ka daciifsan tahay ee ilaahay taxwiif weydiisa nabiga calayhi salaatu salaam intaasoo goor ayuu marka isaga daba noqday marba tobanaa laga soo ridaa marba toban marba toban markii dambe shanaa soo har wuxuu yidhi weli waa ummadaadu waa ku badantah nabigu wuxuu yidhi calayhi salatu slam maya markan ilaahay waa ka xishooda ilaahay baa markan naadiyo uu yidhi innii amdaytu fariidatii wakhafaftu calaa cibaadi fariidadan shanta waan socodsiiyey addoommadiina waa ka fududeeyey nabiga ilaaha tawfiiqda waafaji macnaha shantan laakiin ajarkii khamsiinkay leedahay ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa meesha nabiga ka soo noqda calayhi salaatu wasalaam baytulmaqdis oo kusoo daadegay malaa'igtii oo imaam u noqday bahashii buraaqdiibaa maaragtay ayuu fuula nabigu calayhi salaatu wasalaam subaxdiiba marka makow ku waabariistay umahaani u sheego wuxuu yidhi dadka waa u sheegaan in la idheelin war waxay kale u sheegeen dadkan awalayba jeesjeeskooda iyo beenintooda ay farhii ka bateen mayow dhaba u sheegay abujahlo ordaa u yimid wuxuu yidhi maxaa khabar haysaa caawana khabar waa kuu hayaa isagoo kaftanoo mooday waaba la idhi baytulmaqdis maxaa laa inta beedin loo qaaday maanta timid haa quraysh buu kugu yeeraha yar markaan u sheegaysa nabiguna tabliiqoo ka rabaa igu yeerda isaguna qosaloo ka rabaa isagana tabliiq nabiguna inuu gaarsiiyo rabaa risaaladiisa nabi ummi sal alla alay wasalam isaguna wuxuu ka rabaa inuu waxaan oo jeesta uu ka dhigto arrintii uu sheegay quraysh waa beeniso waa orodo abuubakaraa loo tegay radi allahu canhu waxaa la yidhi saaxiibkaa saas uu leeyi wuxuu wadaba maanta halkaasoo maraa waa ku raacsantaha dad badanoo weliba muslimiin ahaa fitnoobay oo ridoobay abubakar wuxuu yidhi hadduu saas yidhaahdo anigu waa u rumaynaya sababtoo wax ka weyna u rumaynaya khabara samaa ayuu iila imaanayaa sabaaxan wa masaa ama qadwatan wa rawaax marka waxaa la yidhaahdaa isagoon micraajkii loo waramin ayuu micraajkiiba rumeeyey walidaalika luqiba biabi bakr asidiiq radi allahu canhu ayaa lagu luqibay marka qisatulisraa waa qiso aad iyo aada u faa'iido badan awal marka dadkan hadda waktigeedii oo hadda ay leeyn toddobiyo labaatanka rajab waktigeedii waktigay dhacday culimmadaa isku khilaafaa ma rabiicilawalay dhacday ma rajabay dhacday wax hadda yaqaano oo sugi kara riwaayad saxiixa oo sugi karta lama taas horta waa mid oo sababa cishriin rajabow ahaa qowl saxa oo sugan maaha waa qiila waqiila waqiila mid saxa ilaaha yaqaan awalan laakiin waa jirta laakiin waqtigeeda lama yaqaan midda kale waa xaadito dhacday soo maha ha loo ixtifaalo meelay ku taal lama arko nabigoon mau ixtifaalin saxaabad mau ixtifaalin salafki uma ixtifaalin waa xaadito dhacday oo nabiga ilaahay ku karaameeyey oo salaadaha lagu fard yeelay qofkii u ixtifaalayaa runa salaadihii lagu soo fard yeelay shantaa ha tukay nabiga sunnadiisa ha raaco qur-aankiisa ha qaato ama hamiinkaasaan u gurbaan tumanaya iyadana marka wax sharcimaan hamiinkiina maaragtay lama yaqaano sababtana waa anagii sheegnay in maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam takriimkiisa iyo karaamadiisa maanta lagu muujinayo marka intaas waa maaragtay waa yacni soo gaabin iska macquula wey alla markaa soo qisadaa ashaara wuxuu leeyahy subxaana waxaa nasahan alladii alihi ilaa alla marka la nasahayo wax weynaa lagu sheegaya shaqo wax weynoo mucjiza on cid kale qaba karin ou qabto saasoo alla isku nasahaya qof walbana oo maaragta uu ku nasahaya alle ilaa waxa uu awoodaa waxaan khalqigu awooda alladii kaasoo asraa dheelmiyey bicabdihi addoonkiisa muxamed ah leylan hamiin dheelmiyey min almasjid alxaraami ka dheelmiyey marka nabiga calayhi salaatu wasalaam hadyo ka horay amaakinta sharafta ah markii la yidhi alxamdulilah anzala calaa cabdi lkitaab oo waxyi lagu sarfay isrihii marka maaragtay lagu lagu sarfayo waxaa lagu sheegaa cubuudiy ilaahay qofku inuu ab- cabdi u noqdana waa sharaf weyn addoonkana nabigana calayhi salam cid ilaahay kaga addoonsanaa mala sababtoo qofkan ilaahay addoon khaalisa u noqon shaydaan iyo makhluuquu addoon khaalisa u noqonay ima an takuuna cabdan lilah wa ima an takuuna cabdan ligayr illah hadduu wax kaloo waayo qofku yakuunu cabdan lihawaah afara'ayta man itakhada eesh ilaa hawaah marka nabiga waxaa lagu sarfay waxaa ugu weyn maqaamkan in loo sugay cubuudiya inuu addoon khaalis u ah lilaahi uga min almasjid alxaraam ayuu ka deefiyey ila almasjid alaqsaa masjidkii aqsaha yacni wuu ka fogyo masaajid wuu ka fogyo ama fadligiisa iyo xaylkiisaa dheer makaaniisna aan dhihi karo alladii kaasoo baaraknaa aan barakaynay xowlahu gaararkiisa maxaan ku barakaynay nicmada barwaaqada waa lakugu barwaaqo badan taas waaye hadda yahuudi ugu soo aroortay magara dhulka u ixtilaale oo dadkii uga qaatay muslimiinta hayse falastiiniinta linuriyahum inaan tusinno waxaa ka lagu karaameeyey ambiyadii badnaa oo ka soo bixi jirta haddana marka dambena islaamkaa gaaro thaalithu maaragtay wuxuu noqday almasaajid ugu fadli badano laa tusadu rixaalu ilaa ilaa alaat masaajid masjid alxaraam wamasjid hada masjid alaqsa marka barakadiisa waa kaas ambiyadii hore waqtigeedina waa barakaysanaa fi lislaamna mubaarak u ahaa nacam ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawla maxaan u dheelminay binuuriyahu inaan tusno min aayaatina aayaadkana waaweyn inuu alla u dhowaado uu waxyoodo inuu cajaa'ibta ou arko ma garata habeenkaas waxau arkay waxaa ka mida nabiga calayhi salaa slam sii dheelminaya dad cidiyo dheer dheer leh oo jirkooda iyo wejigooda xoqay arkaseele way dhiig ka daadan jibriil wuxuu yidhi waa maxay kuwaani wuxuu yidhi kuwaan waa kuwii dadka maaragtay xaman jiro oo luxumtooda iyo caraantooda cunaya marka qalxanta ha layska yareeyo waa mashaakil waxaa kaloo loo keena nabiga habeenkaas calayhi salaatu wasalaam lagu martiqaaday biyo iyo caano iyo khamr caanihii bau doortay markaasuu jibriil alxamdu lilaahi aladii hadaaka cala alfitra ilahay fidrada kugu hanuuniyey haddaad biyaha aada cabi lahayd adigana waa maashoolad ummadaada khamrada haddaad cabi lahaydna laqaweyta walaqawad um ummatuka ummadaadana way dhumi lahayd laakiin caanaha labanku waa fitradii wanaagsaneed wa wuxuu kaloo arkay nabiga calayh salaa slam hamiinkaas dad hirib wanaagsan oo karsanoo macaan haysta ee hirib uraayo cunay rag iyo naago waa muxuu yihi kuwaani waxaa la dadka iyagoo xalaal haysa ninka isagoo xaaskiisoo xalaala haysta ama islaantiidu ninkeediioo xalaala haysata xumi iyo zino aadi waayo marka hadhow khubfigaas iyo waqtiga baktigaas ayay cunayaan wuxuu arkay nabigu calayhi salaatu salaam markuu samaa saabic ay tegey laba afar webi oo burqanayso oo kuwana jannada ay ku shubayaan kuwana adduunyada labada adduunyada ku subaayo wuxuu dhahay waa furaat iyo niil macnaha culimmadu waxay ku fasiraan dhulkaas waa dhul islaamka uu ku faafayo oo biyo barakaysan so ugu soo shuma ilaaha yaqaana subxaana wa tacaala qofku waxay dhici kara biyaan ilaa ugandha iyo waxay ka yimaadaan niil iyo halkaasi etoobiya ka yimaadaan meela jannada kaga yimaadaan adigu mucjizo ilaahay maa war u haysa adigu waxa ilahay rasuulka uu kuu sheego oo ka ansaxa alla rasuulkiisu inaad rumayso wa ilahay isagu wax maamula isagaa yaqaana marka aayaadkaa weynuu soo arkay jibriilou soo arkay jannadiibuu soo arkay naartiiu soo arkay sidratulmuntaha ee ilaahay subxaana wa tacaala intuu sharxay waxa maaragtay lagu goglay dahab iyo fido iyo malaa'igtii wada qurxoon iyo alwaan ee qofka uusan tilmaami karin ayuu nabigu arka calayhi salaatu wasalaam jannadiiyo waxa weeye iyada dhanba carradeeda u malaysa lulu saasuu kuuskuusanaa u malaynaysa dhulkeedana uu baraafuun u yahay biabihi nabi sal alla calay wasalam wax la sheegi kara waa xajaa loo arkay innahu allana huwa samiicu waa kid maqlaaya oo aqwaasha dadka maqlaaya qofka mukadibkaa oo beeniyey iyo qofka mu'minkaa albasiiru haddana u jeeda dadka axwaashooda u jeeda markii laga sheekeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam risaaladiisii iyo shanigiisii marka laga sheekeeyey ayaa nabiyullaahi muusena risaaladiisii iyo waxyigii ilaahay u soo waxyooday uu ku xijiyey qaalibanna waxaad arkaysaa had iyo gooraalaba markii nabigeena laga sheekayo risaaladiisa ama nabi muuse laga sheekay midda mid kale in lagu xujiyo labadaas risaalo shabah badan ayaa ka dhaxaysa saa darti ilaahay wuxuu leeyahay waaataynaa waxaanu siinay muusa nabiyullaahi muuse alkitaaba kitaabkii towraadka aan siinay wa jacalnaa waxaan ka yeelnay hu kitaabka towraadka hudan hanuunan waxaan uga yeelnay libani israaiil reerkiisa ay ku hanuunaan ma garata anlaa tattakhiduu liajli anlaa tattakhiduu inaanaan yeelanin aan kitaabkan kugu soo dejinay min duuni aniga sokadeeda wakiilan cid wakiil ah ood weli ka dhigataan ood caabudaan ood arrimihiina u dhiibataan ama sharcigii aad kala aada kala kulantaan oodnaan amarkayga darta u khilaafay duriyata munaadi xarfinidda u qadarano yaa duriyata man addoon carruurtiisiiyo xamalnaa aan xambaarnay maca nuuxin nabi nuux micigiisa aan xambaarnay caruurtoodii innahu kaana nabiyullaahi nuux waxau ahaa cabadan shakuuran addoon shukri badan marka ilaahay wuxuu leey subxaana wa tacaala nabiyullaahi muuse waxaan siinay kitaabka reer banu israa'iilna waxaan ka dhignay wax ugu hanuunaan way ka faa'iidaystaan ma garata si aysan uga yeelan ilaahay sokadiisa waxay caabudaan oo awaamirta ka qaataan oo sharciga alla u bedelo weliba markaasaa waxaa la xamaaso geliyo waxaa la yidhi war dadkii aan nabi nuux la xambaarnay carruurtiisiiyo waxa weeye xaqa alla ku toosnaad oo ha ka leexanin oo ilaahay nicmadu idiin nicmeeyo ku shukriya sababtoo aabbihii nuux innahu kaana cabdan shakuuran oo ah marka waa lagu dhaga hadlayaa sababtoo nicam badanaa loo soo nicmeeyey nabi maxamedaa la soo bixiyey oo yaqaanin kitaabkooda ay ku yaqaanin xasadnimay u beeniyeen axbaartooda iyo ruhbaantoodiiya u shiray waxay yidhaahdeen haddii aan rumayno waxa weeye saldadeenii iyo waxeen yaa naga baaba'ay marka yaanaan rumaynayn sifaadkiisa aan qarin waxyiga ilaahay u bedeleen ilaahay ku kufriyeen nabigii calayhi salaam loo soo diray ayay ku kufriyeen wabitaali waxay noqonayaan dad muuse ku kufriyey sababtoo qofkii hal rasuul oo rususha ka mida ku kufriya fa kaannamaa kafara bilambiyaai jamiican isagoo ambiyada ku kufriyey nabi nuuxna cabdi shakuur waxaa loogu magacaabaa layidhi mar alla markuu wax cuno ama wax cabo ama uu umuurihiisoo dhan uba dhar labisanayo kaana yashkurullah saasaa maaragtay loogu magacaabo walidaalika xadiid imaam muslim oo wariyey min xadiidi anas nabigu wuxuu yidhi in allaha la yardaa can ilcabadi ilaahay addoonka wuxuu kaga raali noqdaa an ya'kula alaklata inuu luqmad caysha cuno cunto inuu cuno aklad waa halka mar wajbada uu qofku cuno qadad ama casho ama quraaxda ow yashraba sharbata ama cabitaan ou cabo galaas biyo ou cabo fayaxmad allaha calayha ilaahay markaa uu ku mahadiyo ilaahay raali buu kaaga noqona bal adigaaba intifaacay alxamdulilah haddaa tiraadana ilaahay kaa raali noqo marka hore saga kuu nicmeeyey subxaana wa tacaala shukrigii haddaad la timaadana waxa weeye ilaahay raali buu kaa noqonaya walidaalika laqabka inahu kaana cabdan shakuuran nabi muuse nabiyullaahi nuux waxay u noqotay manqabo iyo sharafay u noqotay hadhow xataa qiyaama markii uu dhaco oo dadku ay shafaacada ay raadsanayaan carasaadku lqiyaama iyo mowqifka maaragtay lagu daalo ee ilaahi aan shafaaco raadsan nabi nuuxa loo imaanaya waxaa la leeyahay waxaa yaa nuux anta awalu rusuli baa tahay ilaa ahli ilard rususha kii ugu horreeyaa tahay waqad sama samaaka allahu cabadan shakuura ilaahay wuxuu kugu magacaabay addoon shaakiree fashfac lanaa ilaa rabbika rabbi hadda noogu shafeec saasa marka odhanaya marka arrintaas shukriga waa laga maarmaa waana muslimiinta waxa laga rabo nabigeennana xaamid axmed wa muxamed macnaa kii la mahadiyo isagoona alla mahadin badan wey ummaddiisana xaamiduun wey marka in mahadda alla badiyo shukriga ilaahay waa kale subxaana wa tacaala waid taadana rabbukum ilaahay wuxuu iclaamiyey lain shakartum la asiidannakum inuu idinku hordhinayo walain kafartum ina cadaabi lashadiid marka ummadda muslimiinta waxa dib u dhigay waa shukri la-aanta nicmadii baa la iska qurqurinayaa waxa weeye shukri ma laha waxa weeye nicmadiisiyaa macaasi loo kaalmaysanaya marka shukriga ha la daa'imo shukriguna waxuu noqdaanay lisaanka iyo qalbiga iyo ficilka qalbigu waa inaad ilaahay nicmadiisa iyo fadliga uu kugu leeyahay aada ictiqaadisid carabkana aada ka ammaantid oo ilaahay alxamdu lilah shukr lilah aad tiraahdid adoo qalbigana ka ictiraafsan ficilkana aad ka samaysid oo daacadiisa aada nicmadiisa ugu kaalmaysid macaasidiisana aada ka hartid wa aataynaa waxaan siinay muuse alkitaaba nabiyullaahi muuse alkitaabaan siinay wajacalnaa waxaan ka yeelnay hudan hanuun libani israa'iil reer bani israa'iil ayaan hanun uga yeelnay alaa takhuduu lianlaa tattakhiduu liajli anlaa tattakhiduu inaanaan samaysa qiraa'o kalena anlaa yattakhiduu liajli anlaa yattakhiduu inayna samaysaninoo min duuni aniga wakiila ilaahay sokadiisa iyo keyrkiisa inaysan cid ay talada u dhiibtaan oy caabudaan oy sharciga ka qaataan oo waxyiga alle ay ku khilaaf inay samayso laakiin ittakhaduu axbaaran warubaan asharbaa min duunila ayagaa u sheegay diinta inay bedelaan ayagaa u sheegay nabi maxamed inay ku kufriyaan waana iska yaacay marka ittakhaduu min duunillah wakiila ilaa nabi maxamed u kufriyan kitaabkooda ku yaalla way yaqaana duriyata man xamala marka tan waa isticdaaf xamaasoodaa la kicina dad naqwa leh iyo qoor iyo xere iyo dad maaragtay dhiig leh haddii ayyiin dhiigoodaa la kicina sidaa qofkaba haddila ina hebelo ninkii deeqsigaa ninkii raggaay xoogaa wiilka waxuu iska daya xooga marka waxa weye khayrkana marka waa la isku xudina bal aabbahaasaan ahay adinkana bal khayr iska doondoona yaa duriyata man duriyadiisii wa xamalnaa aan xambaaray macanhu dadkii aan nabi nuux la xambaaro duradiisu macnaa nabi nuux keligiis isagaa laga farxamay wixii doonta lagula qaaday faracoodii ma uuna sii daray waa abu haani lilbashar macnaa awlaaddii nabi nuuxay camalay ka dhigantay ilmihii nabi nuuxo ilaa waa aabbaha labaadu bini aadam waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala ku shukriyo oo hanuuna oo waxa weeye ilaahay sokadiisa keyrkiis weli ha ka yeelano nabigii uu soo diro maxameda iyo risaaladiisa waxyigiisa ha inkirinina innahu nabi nuux kaana wuxuu ahaa cabadan addoon shakuura shukrid badan ee adugkuna sidii shukrigii halaydinka helay marka alle wuxuu noo sheegayaa subxaana wa tacaala reer bani israa'iil iyadoo haddana saas loogu nicmeeyey haddana inay ummad kharibaad badan oo yihiin dad fiicanna ay ku jireen laakiin dad kharibaad badan ay ku jireen taasna ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaray oo looxul maxfuudka lagu qoray kitaabkoodana loogu waxyoodoo loo sheegay inuu fasaad badan idinka dhacayo fasaadka haddii uu dhacana cuquubaa daba tahay ma garan cuquubo ayaa daba tahay waxaana lagu dhega hadlayaa ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadduu idiin nicmeeyo diin ilaa idin siiyo hadhow haddaad diintii qayirtaan adinkana dhibaatahaasaa idinku dhici doonto waqadaynaa waxaan ogeysiin oon u xugmina oon hormarin halkan qadaa macaani badan ay kulansanaysaa qadaa bimacnaa awxaa wa aclama way noqotay wuu ogeysiiye bimacnaa kataba wa faradana way dhigtaa waa lagu farad yeelo waa lagu ilzaamay waa lagu waa lagu maaragtay qoray marka macaanidaasay kulansan tahay waa loo waxyoodo waa loo sheegay waa lagu qoray ma garata waa loo waxyooday waa loo xol waa lagu qadaray taasoo kale ka dhiganta ilaa banreer banisr waxaan usoo hormarnay oon u sheegnay u waxyoon oo lagu qoray fil kitaabi kitaabka waxaan ugu qornay kitaabkii towraadka de looxul maxfuudkan waa ku qoran tahay qadar waa ku qoranya maxaa la yidhi latufsiduna waad fasaadi doontaa fil ardi dhulka maratayni laba goor laba magoor oo waaweyn ayaa fasaad iyo khayr daro idinka dhici doonta wala tacluwanna waad saro maraysaa culuwan kabiira saromarid oo kibir aada qooqdaan oo ummadda iska weynaysiisaan oo khalqiga aada ku tumataan oo ilaahay diintiisa iyo ambiyadii aada iska weynaysiisaan ayaa idinku dhici doona haddii hadda taasu dhacdo edabdarra ay timaadana cuquuba waa ka dambaysaa oo fa idaa jaa-a haddii uu yimaado wacdu uulaahuma midda horeeya wacdigii macanaa abaalmarinteedii wacdiga halka badana waxaa loo isticmaalaa waxa wanaagka laakiin halkan macna alwaciida looga jeeda macnaa fasaadka hore abaalmarintiisii oo waciidkiisii haddii uu yimaado oo la gaaro bacanaa calaykum waxaan idinku soo bixinaynaa cibaadan addoommo oo lana annaga aan leenahay gaal iyo muslim waxaa raba hanoq kuwaasoo ululba'sin baas u saaxiiba iyo geesinimo shadiidin daran oon waxba aan idin il idinka laabaninno shankuulo maarta idinku dardari doono fajaasuu markaasay waxay dhex qaadayaan oy dhex jibaaxayaan khilaala diyaari guryaha dhexdooda ayagoo layn iyo maanta ma arkaysaa rafaad idinku wada wa kaana arrintaasina waxay ahaatay wacdan yabo oo xag alla ka ada mafcuulan oo la samaynayo way dhici doontaa arrintaas kibirkaasna waa kibri doontaan waa isqaadqaadi doontaan abaalmarintaa xun iyo cuquubadana waa dhici doontaa markaas haddana way toobad keenayaan markay toobad keenaan uma radadnaa waxaan idiin soo celinay lakum adinka alkarata rogool celintii calayhim kuwii awal idin baabiye aad ku rogool celisaan oad ka adkaataan oo marka dambena aada iyagii maaragtay aada ku laabtaano oad ka adkaataa wa amdadnaakum waxaan idiin kordhinay oon idinku siyaadinay oon idinku gurmad idinkaga dhignay biamwaalin xoolo badan iyo baniina wiilal oo rag iyo xoog iyo hub ma garata ilaa haddii dhaqaalo iyo rag laysku helo hubna waa imaanaya iyo tawfiiq wajacalnaakum waxaan idinka yeelnay akara nafiiran akara kuwii ka badan nafiiran gurmadka waxa soo gurmanaya ciidan iyo waxa isdaba yaacaya kuwii kuwo ka badan oo macnaha ayagii jab u geysta marka saa u guulaysataan waa labo inaad haddana qoobka u noqotaan ood mar kale aada meeshiina hore ka camirataan oo waxayd caado aad ka dhigateen inaad wanaagsanaataan waxaa leey marnaba ilaahay waxna u kordhi maysaan waxna ka qaadi maysaane haddii aad xumaato samaysaanna adinka idin daranta haddaad wanaag samaysaan adinka idin roontaho in axsantum haddii aad samaysaan aada wanaag samaysaan axsantum waxaad u wanaag samayseen lianfusikum nafsadiin idinkay dan iita ilaahay maxaa u kordhinaysaan haddaad wanaag samaysaan wain asatum haddaad xumi samaysaanna falaha naftaa iskale naftiina iska leho ayaday ka geebanta oo ayaday lagu ciqaabaya haddii fasaad ma daynaayaan haddana fasaadkii bar kale ay u laabteen marka fasaadkii mar kale markay u laabat u laabteen cuquubadeediidaa timid marka fa idaa jaa-a haddii uu yimaado wacdu laakhirati fasaadka dambe goodigiisii iyo dhaartiisii wixii laynkugu yaboohay ma garata haddii uu yimaado macnaa waxaan idiin soo bixin u qadaran qoom kaloo iyaguna uluu ba-sun shadiidaan idiin soo bixinayna kuwo kale liyasuuquu inay xumeeyaan wujuuhakum wajiyaalkiina waliyadkhulu lmasjida inay masaajidka baytulmaqdis ay galaan ay kharibaan oo xurumaadkiina ay xalaalaysaan kamaa dakhaluuhu say u galeen awala maratin markii ugu horraysay waliyutabiruu inay baabi'iyaan oy dhulka la sinaan maa calow wixii ay kor ku noqdeen iyo kibirkii iyo xooggii ay ku saro mareen tadbiiran baabi'in dhulka inay la sinaan labadaasi markay dhacdo casaa rabbukum an yarxamakum haddaad haddana mar kale toobad keentaan ilaah waa idin naxariisan doonaa subxaana wa tacaala wain cudtum haddaa haddana fasaadka u noqotaanoo meeshiini aad ka camirataan cudnaa anaguna waan u laabanaynaa oo adduunyadana waa laydinku ciqaabaya mar alle markaa fasaad samaysaan cuquuba dunya waa idin taala aakharana maxaa idiin dambeeyo wajacalnaa waxaan yeelinaa jahanama jahanamana lilkaafiriina kuwa gaalada xasiiran gogol ay gogoladaan oo waxaa laga keenay xasiirka darid ama xasiiran meel ay ku shiran yihiinoo ku kooban yihiinoo idaa xasaraka alcaduw oo macnaa xabsi ah labada waa la yihahda qisadan marka waa ilaahay uu noo sheegayo subxaana wa tacaala waa qiso ilaahay uu noo sheegay waaqicna waqti horena dhacday haddana aan u jeedno waa maxay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ogaaday ouna qadaray ouna u sheegay reer bani israa'iil inay adduunka laba goor aada wax qarigi doontaan mar ood intaad kor noqotaan oo awood iyo xoolaba aada heshaan marka aada wax kharibi doontaan laakiin kuma baxsanaysaanoo jasahooda iyo abaalmarintooda ayaad helaysaan ale inlayn ku daynaayo ha u malaynin labadaa goor mufasiriintu waa isu khilaafaan laakiin waxu badan in la yidhaahdo markii ugu horreeyey intay takhriibkii ay maanta ma arkaysaa ay badiyeen oy kibreen ayaa nin bukhto nasar la yidhaahdo oo ciraaqi dhulkan baabil iyo mawsul xukumi jiray ma garata ayuu ilaahay ku salliday markaasuu baabi'iyey oo kitaabkoodii gubay oo xaltaa wax towraadka xafidsan la waayo ilaa marka dambe cuseyr unbaa maaragta xafidsanaa waa kuwii marka dambe caabudin wey maaragtay nin towraad ba xafiday waa maaragtay waa ibnullahi waa ku yidhi ku qulubiu ku sameeyey qisadii way ka soo kabteen qisadii way ka soo kabteen oo markaas waxay dileen ambiyadii ilaahay la dilay markii dambe waa kuwii zakariyaa dilay yaxya waa kuwii dilay nabiyullaahi waa ciisa kuwii ku kufriyey inay dilaan ay damceen ilaahay ay ku korya markaasaa waxaa lagu sarladay suuruumaan oo intay kiristaannimo oo qaldana iyagu ay qaldeen oo tii saxda ahayd ee tawxiid ku dhisnaa ee intay qaateen tasliilka iyo waxyaalahan ilaahay maaragtay saddexuu ka kooban yahay saddex ilaahay ilaahnimadiisu waa markii saddex loo dhigo uluow ilaahnimada ka haysa waa tasliidkaad maqlaysaa ilaahnimada alle ilaahnimada markii saddex loo qaybi allah ulu haysta ulu ilaa iskale uluna ciisa iskale uluna ruuxulqudsi ibnu xasim wuxuu yidhahda weligeed caqiide ka fool xitaa ma jirto yidhah caqiide ka fool hadduusa ilaahay noo sheegin lamama rumaysan lahay waa caqiidada ugu liidata yidhahda adduunyada wax bashar oo ictiqaadi waxa ugu liita ilahay ilaahnimadiis waa ulu wax ka liita lama ah markaa dee boqoradii ruumaanka oo qustandiin ayaa lagu salliday oo nagta ka dhigi jira sidaa iyagoo u rafaadinayo meelaha kusoo kala cararay ee haddana markii nabiyullaahi maxamed ay beeniyeen calayhi salaatu wasalaam aywaa ki jihaadka la faray ee banu quraydo iyo banu nadiir iyo banu kulli madiina ka bixiyey ee qaarna eriyey banu quraydana inta muqaatiliinta wixii dagaalyahanadii inta wlaadinka kalena addoonsaday xoolahoodiina laga qaliyay markii ballanka ay guriyeen ballan furidaas way soco doontaa way soco doontaa hadda koley duqyaankoodiiba waa lagu jira iyo culuulkooda iyagoo hadda caalamka ku amar ku taageereeya yurub iyo meel walba marka kolley natiijada waa imaanay ma mar kale imaanay mise markii xadiidka uu sheegay oo nabigu uu yidhi aakhiru zamaan laa taquumu saa xataa tuqaatilu yahuud waa iyagu jada dajaalay la safan doonaan jadaala dajaalay ku ag baabi'i doonaan iyaga markaas aakhiru saaca marka ma markaasay sugaayaan ma marka horaa muslimiintu ka adkaan doonta alcilmu cinda allah laakiin nihaaye maxtuuma waa sugaysa nihaayadaas aada iyo aada u sugaysa ayagana xataa kuwooda hadda wadaadada iska dhig waa ogyihiin waxay leeyihin nimankaan hadda dowladda noo sameeyey halaagay noo wadaanay leeyihin mabana lakugu talagelinba waxaan halaagay noo wada sababtoo xadiidkan waxa nabiga uu sheegay calayh salaatu salaam ayagaba kitaabkooda ku yaallaa fasaadkaas marka kuwaan waxay leeyihiin halaagooda noo wada ani waxaan soomaalin anigoo meel maraya mid kolonlaa iga horyahay markaas kulaha aniga waxaan aha kulaha oo yahuudi oo anti sahyunisti ah kasoo horjeeda maba lahan waa iska dhaaf waxaan ihi hadalkiisa oo maxaad ka hadlays marka qaar badan markay hadlayaan waa maqla iyagoo leh arrintan dhibaato weynay noo keeni karta marka ilaaha og subxaana wa tacaala ma aakhiru zamaan xadiidkaasay sugaayaan oo ilaan hadda waxaan u jeednaa yacni xadiidkaa nabiga uu sheegay iyo aayaddan mucjiza ku jirta sababtoo waktiga nabiga uu leeya yahuud waa la dagaalamaysaa yahuud meel ay haysataa lama arko yahuud meel ay haysta lama arko qaar ruumaan oo gumaysto ku dhex nool qaar muslimiintu jiska yaqaadaan hadday furus iyo wax ku noolaayaanna waa jiro ilaa hadda maaragtay kun iyo sagaal boqol iyo afartankii markay dowlad sameyn meel lagu soo haaga lama aqoon laakiin awalan horta yahuud waa la helay oo maanta ma arkaysa calan taagan laho meel taagan laho ciidan iyo cajad leh oo maaragtay dagaal u baahan horta waa jooga waa mucjizada nabiga calay sl lama ogeyn soo maaha midda kale maxaa geedihi u sheegayaan maanta waxaan u jeednaa makhluuqay isku saysaabiyaan dowlad kas ayagaa ku dhex jira ayagayaana madax ka ah lamana oga wax walba oo dhanna iyakaa maamul dowladaha qarbiga gacantu xal waa ka bixiya soo ma makhluuqay isku qarinayaan dowladaha islaamkan hadda intay cumalo ay ku leeyihiin iyo soo seexis intay ku leeyihiin allahu aclam subxaana wa tacaala soo ma marka hadda adduunkay isku saynsaabaya heer waxay gaarayaan dadku intuu tufo ou naco dabeecadana ay tufto marka geedihii iyo ay tufaan yidhahdaan halkaas laga mara allahiin alle ma laga mara maanta qof walba ay ku barasaadkii qof kasta ay ku saynsaabeen dowlad kasta ilaahay wuxuu gaarsiin karaa awooddiisa saynsaabkan iyo is maaragtay isku leexintan makhluuqa isku dhex qarinaayaan ilaahay inuu faquuqo basharka uu ka faquuqo oo dowladaha taageer ee waxaasoo dhan meel ay ku faquuqaan shucuubta mumkin ay ku kaco hadhowna dabeecadii iyo geelihii ilaahay inuu ku kiciyo uu yidhaahdo xajarkii yaa yahuudiya haadaa waraa'i yaa yaa muslim haadaa yahuudiyan waraa'i faqtul marka diinta mucjizadeeda wax la soo koobi karo maaha ilaahnaga alla marka wuxuu leeyahay waqadaynaa marka kelimadan macaani badanaa ku jirta waqadaynaa waxaan xukminay oon waxyoonay oon ogeysiinay oon u hormarinay ilaa bani israa'iila reer bani israa'iil fi lkitaabi kitaabkii towraadka kitaabka alloo loox maxfuudkan aa ku qoranta qur-aankan oona lakugu sheegay latufsidunna walla waad fasahaadinaysaan waa idinka dhici doonaa fi lardi dhulka fasaad iyo idabdarro iyo dhuqyaan ayaad la imaan doontaa waa wax maanta jira maratayni laba goor wala taclunna waad kor noqon doontaa isweynaysiin waay culuwi oo xaq maa mid baatil oo isweynaysiina culuwan isweynaysiin kabiiran weyn ood xaq alla aada ku tumataan xaqii addoommadan aada ku tumataan ilaan iyagoo addoommada waxba ugo waxay leeya anagu shacbullaahi mukhtaar aan nahay dadkaana waxaa weeye waa xayawaan anaga noo shaqeeyo ximaar aan fulno noo shaqeeyo saasay qabaan ayagu fa idaa jaa haddii uu yimaado wacdu uulaahumaa labada fasaad markaa samaysaan waciidkii ka ratibmayey iyo cuquubadii ka ratibmaysay markay timaado bacadnaa calaykum korkiina waxaan ku soo bixinaynaa idinku soo diraynaa cibaadan lanaa addoommo aan leenaho uli ba'sin geesinimo iyo xoog u saaxiiboo shadiidin daran oo fajaasuu markaasi waxay dhex meeraysanayaan oy dhex qaadayaan khilaala diyaari guryaha dhexdooda idin fatashayaan gurigan soo galkan ummadda haddii guryahooda la soo galo oo cadow ou soo galo haddee wax ka foolxun lama arko gabar daymaa ilmo daymaa wuxuu xoolo daymaa mooryaan meel walba maaragtay luflufato oo qof walba disho oo maaragtay wax walba dhacdo goorba kustaa lagu soo daynaa soo maha wa kaana wuxuuna ahaaday arrintaasi wacdan iyabaho mafcuulan la sameeyey ilaahay marka haddaad dembiga aad samaysaan waad samayn doontaane dhaartaasna waa idin daba taallaa baa laleeyahy marka mu'miniinta loo diga waxaa leeyahy fasaadkaa la iska jiro sababo waxaa weeye kibirka iyo baqiga martacuhu wakiimu wa ma garata nabigu waa ka dhihi jira calayhi salaatu wasalaam ilaahay wax uu cuquubada kaga soo dejiyo ogyahay ayadoo aakhare loo kaydinaayo ma jiro min albaqyi wa qadiicati araxm baqiga iyo maaragtay raxmgoynta cuquubada qofka waa loo soo dejiya uma radadnaa lakum waxaan idiin soo celinay markaa toobad keenteen alkarrata rogaal celintii calayhim korkooda waad ka adkaateen oo wareegtadii baan idiin soo celino ayagiibaad shaankuulo ku dhufateen oad ka adkaateen wa amdadnaakum waxaan idinku maaragtay idin siinay oon idiin taagno o idiin siyaadinay biamwaalin xoolo iyo baniina wiilal ilaa wiilasha rag ay noqonayaan moogtay hadhow maaragtay hubqaad ah marka xoolo iyo rag markaa isku haysatid iyo cakad iyo cutaad markaa isku haysatid iyo moral markaa cadowga waad jiiraysaa marka cadowgi waad jiiraysaa wajacalnaakum waxaa idinka yeelay akara kuwii badan nafiiran xagga gurbadka nafiir waa dadka dagaalka usoo gurmanay ee koox markay timaadoo koox kale falulaa nafara min kulli ma garata ida stunfirtum fanfiruu yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qiila lakum ida qiila kunfiruu fii sabiili اllahi haaqaltu ilى اlard ma garan infiruu khifaafan wa hiqaal nacam marka haddii marka aada heerkaas markaas nicmadaas ma ku joogsatay oo markaas damboo la idiin gargaaray mase tii hore u noqotay haddaad ku joogsataan waa khayr idinta haddii kalena adinka idinka jeebanta oo idinka go-anta in axsantum haddaad wanaag samaysaan axsantum waxaad u wanaag samayseen lianfusikum dantiina ilahay waxaad u kordhinaysaan lama arko wain asa'tum haddaad xumi samaysaanna falahaa nafsadeenay ka jeebanta nafsadii usugnaa oo dhibkan adinku idin soo gaar dheeftan waa idinka laakiin xumidiinnana alla waxuma dhihi maayo wanaaggiin waxba tan waa xadiidulqudsiga haddii dadkoo dhan jin iyo insi meel istaagaan oo calaa adqaa qalbi rajulin waaxid ay noqdaan qofka ugu cabsi badan ilahay waxba u ziyaadinaya hadday dhammaantood qofka ugu faajirsan qalbigiisu kulmaanna ilahay waxba kama nusqaayo maayo nacam fa idaa jaa markuu yimaado meesha marka waxaa u qadaran markii labaad ayay haddana duqyaan sameeyeen oy kibreen ma garat markay ay duqyaankii ay sameeyeen waxaa weeye haddana waxaa lagu diray waciidkii baa yimid yaboohii baa yimid oo macnaha goodigii iyo dhaartii baa yimid fa idaa jaa goortuu yimaado wacdulaakhirati kibirka dambe iyo isaraysiinta dambe ma garatay dhaarteedii iyo cuquubadeedii iyo goodigeedii markay ay yimaadaan waxaa u qadaran bacanaa calaykum kaman cibaadalana ulii ba'sin shadiid cib addoommo kale oo ayaguna xoog badan walow gaala ahaado qofka xataa muslimka ah isagoo hadduu fahasinimo iyo cuquubo sameeyo gaalaa lagu sallidi kara nacam walidaalika cumar wuxuu dhihi jiray saxaabada markuu bixinaayo macaasida iska jira ha dhihinina muslimiinaan nahay reer banu israa'iil waxaa iyagoo muslimiinaha ilaahay subxaana wa tacaala macaasido gaalo ku sallido adigoo muslim haddii darro samayso gaal faajiraa lagugu sallidi kara marka aayad baa ku jirta marka fa idaa jaaa markuu yimaado wacdu laakhirati duqyaanka dambe iyo kor noqoshadooda yaboohoodii iyo goodigoodii dhaartoodu markuu yimaado dad kaleaan usoo bixinaynaa waa iyaguna xoogna maxaan ugu soo bixin liyasuu ujoon ujeedana xumeeya ilaa markay dhibaato iyo haziime ay kugu dhacdo waxaa qof wejiga xumaanay qof walbaa ogyahay markii waddanka uu cadowga oo soo galay qofkii iimaan leh maxaa weeye naxdintii ku dhacdadaa kugu dhintaba markuu cadow uu ka adkaado weliba gaal ah waxaa wejigaagu waa xumaanaya soo maha iyo waliyadkhulu lmasjida masjidkii inay galaan xurmada laha ood ku dhaarinaysaan inay galaan maadaama adinka aad daaca ku ixtiraami weyseen kamaa dakhaluu say u galeen awala maratin markii horeba waliyutabiruu inay baabi'iyaan ay dhulka la sinaan maa calow waxay kor noqdeen kor noqoshadoodii tadbiiran baabi inay baabi'iyaan waa soo loojis waxaa lihi casaa rabbikum rabbigiina wuxuu mudan yahay an yarxamakum inuu idiin naxariisto inuu idiin naxariisto ayuu mudan yahay oo macnaa aad toobad keentaan haddaad ka toobad keentaan laakiin ma u noqoteen wain cudtum haddaad u laabataan cudnaa annakuna waa u laabanaynaa wajacalnaa waxaan yeelaynaa adduunyada horta mar alla markaad macaasi samaysaan cuquubanku xigta ilaa qiyaama saaca xadiidkaas uu nabigu uu ku run sheegay oo aakhiru zamaanka lala dagaalami doono aakharaha maxaa idin yaalla marka ilaa gaalaati nabi maxamed iyo xaqi waa diideen fasaadna waa ku darteen soo maaha wajacalnaa waxaan yeelaynaa jahannama jahannama lilkaafiriina gaalada xasiiran gogol ama xabis ay ku xabisan yihiin ilahan ka magagalna jahannama sal allahu calaa maxamedin ali saxbi slm hayaha midda manacista noo soconaya